Kalluunkan waa dareero doonaa muddo laba maalmood ah iyadoo diiradda la saarayo ka qayb qaadowga bulshada ee amniga, gaar ahaan sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta bulshada iyo booliiska si loo gaaro nabad waarta iyo kalsooni dhex maraysa shacabka iyo hay'adaha amniga. Kalluunka weliba ka qayb galaya odayaasha dhaqanka, culimada, iyo guddoomiyeyaasha xaafado degmada Baydhabo, iyadoona sidoo kale kulanka ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Amniga ee Koonfur Galbeed. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Amniga Dowladda Koonfur Galbeed Maxamed Yaasiin Owsadaha fariya kalluunkan oo diiradda la saarayo xoojinta wada shaqaynta ka dhexeysa hay'adaha amniga iyo bulshada iyo muhiimadda ay leedahay si loo horumariyo tayeynta wada shaqaynta bulshada iyo laamaha amniga.
Isugu imaanay guud ahaan wuxuu daaran yahay la tashiga bulshada ee ku aadan barnaamijka wadajirka wadajirka ee booliiska labo oo ah mashruuc muhiim u ah lafdhabar u ah sida lagu horumarin lahaa tayada iyo tirada booliiska iyo booliiska iyo bulshada si si dhow u wada shaqeyn lahaayeen ama ururada bulshada reed ka shaqeeya dowladda koonfur galbeed Soomaaliya iyo NGO-yada kuwaas oo iyagana qayb muhiim ah ka qaadanaya habsami socodka iyo si dhows ay ula shaqeyn lahaayeen isu fahmi lahaa booliiska iyo bulshada maadaama iyagana yihiin partners ka shaqeeya ururada bulshada rayidka haddii ahaa lahayn NGO-yada waxay u shaqeeyaan bulshada si facility fiican loo gaarsiiyo dowladda iyo hay'adaha amnigan wax loo adeegaan waa dhammaan bulshada kulankan maanta asna sidoo kale wuxuu muhiim u yahay la tashiga culamaa udiinka odayaasha dhaqanka iyo guddoomiyaasha xaafadaha oo lafdhabar u ah iyagan u adeegidda iyo qareemidda iyo bulshada dowladda koonfur galbeed ku nool guud ahaan in la gaarsiiyo service fiican haddii ahla dhinaca amniga iyo dhinaca arrimaha bulshada intuba maanta marka kulankeena wuxuu waxaa waxay muhiimadiisa tahay in la fahmo habka iyo hanaanka laiskula shaqeyn karo haddii aan lahayd culimada iyo haddii aan lahayd odayaasha dhaqanka iyo maamulka guud ahaan degmada baydhabo si si si sifo si dhow ay isula shaqeyn lahaayeen booliiska howlihiisa xiriirkooda shaqada noocee noqon karto iyo currently waxaan haysano inaan u bedelno actions marka kulankan kulankeena noogu horeeya waaye muddo dheer kadib ma noqon doono hadduu ilaa yaraa kulamada ugu dambeeyey hadda maanta kan iyo consultation oo noo noqon doona marka tababaro iyo wacyigelino kala duwan hadduu ilaahi yiraa sanadkaa inta ka dhiman waa isugu soo laaban doona hadduu ilaahi yiraa howlahan iyo facilitygan dhan waxaa noo fududeynaya hay-adda u n d b iyo deeqbixiyaasha oo qeyb ka ah kulankan waxa ugu muhiimsan waxa waaye marka si laisula fargeli lahaa hay-adihii amniga maamulkii bulshada qeybahooda kala duwan haddii aan lahayn haweenka dhalinyarada culamaa udiinka odayaasha dhaqanka sifo bulshada adeeg hufan loo gaarsiiyo iyo qaabka laisugu soo dhaweyn lahaa booliiska iyo bulshada qeybahooda kala duwan wasaaradda amnigana mar walba waxaa ka go-an asagoo nagu hogaaminaya madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen in la daadejiyo dowlad dhiska iyo amniga guud ahaan sifo bulshada ay u helaan adeeg hufan dhanka haddii aan lahayd amniga iyo dhanka arrimaha bulshada intaasna waxaa lagu heli karaa wadajir midnimo iyo in garabka la siiyo kulankeena maanta uu noo furan yahay